warmurtiyeed dhinacyo badan taabanaya ayaa ka soo baxay kulan ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada qaranka ee muqdisho warmurtiyeedka ayaa lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka dimuquraadiga ah ee dalka itoobiya abiy axmed cali oo booqasho shaqo u jooga soomaaliya booqashadan ayaa daba socoto kulamo xidhiir ah oo socday dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxayna xoojinaysaa sidii loo caadiyeyn lahaa xidhiirkii labageesoodka ahaa ee labada dal u dhexeeyey warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay dib u xaqiijiyeen sida ay uga go-an tahay xoojinta iskaashiga waxtarka leh iyagoo aqoonsaday xidhiirka qotada dheer ee taariikhiga ee ka dhexeeya dadkooda iyo xuduudaha ay wadaagaan ee isku xidha waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay dhisidda kalsoonida iyada oo la xoojinayo iskaashiga diblomaasiyadeed dhaqaale iyo bulsho etoobiya iyo soomaaliya waa dalal dhexdhexaad ah oo leh qadiyad guud iyo aragti wadaag kuna dhisan xasiloonida gobolka iyo barwaaqada labada hogaamiyeba waxay muujiyeen inay ka go-an tahay hirgelinta mashaariicda kaabayaasha istaraatiijiga ah si loo xaqiijiyo horumar waara isdhexgalka dhaqaalaha iyo xoojinta xidhiirka dadka ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka hogaamiyaashu waxay soo dhoweeyeen go-aanka wadahadaladii farsamo ee ankara sida lagu heshiiyey baaqa ankara iyagoo hoos u dhigaya sida ay uga go-an tahay wadahadal iyo iskaashi wax dhisaya labada dhinac ayaa ku celiyey sida ay uga go-an tahay inay ka wada shaqeeyaan dardargelinta danaha guud koruqaadidda nabadgelyada iyo amniga xidhiir quto dheerna ay u yeeshaan maslaxadda shacabkooda iyo tan gobolka geeska afrika